جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda andalus qodobadan idiin hanana waxaa ka mid ah wilaayada galgaduud ayaa fagaare ku yaala deegaanka coos weyne kusoo bandhigtay meydadka maliishaad murtadiinah oo lagu laayay weerar ka dhacay dulaadka degmada ceeldheer ee wilaayadaasi gaalada midowday ee caalamka ayaa walaac xoogan ka muujisay xiisada u dhexeysa kooxda riddada iyo dowladda xabashada etoobiya kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada bakool iyo ganacsatada deegaanka caalansaar ee kusoo gabagaboobay deegaankaasi maamul goboleedka ashaalla diriirka ee puntland ayaa ka hadlay fashilka shirkii magaalada muqdisho uga socday kooxda riddada iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada gaalraacyada ah cunno yari baahsan ayaa ka jirta dalka kenya taasi oo saameyn xoogan ku yeelatay boqolaal kun oo ruux oo kenyati ah أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waa subaxnimo arbaco waa taariikhun ku beegan tahay lixda bisha rabiicu thaani sannada kun afar boqol afartan iyo lix jiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan wilaayada galgaduud ayaa fagaare ku yaala deegaanka coys weyne kusoo bandhigtay meydadka maliishaad murtadiinah oo lagu laayay weerar ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee wilaayadaasi faahfaahinta warkaasi waxaa inoo yahay walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali deegaanka coos weyne oo sanad iyo bilo ka hor martigeliyey bakhtiyada boqolaal murtadiin ah ayaa mar kale goob fagaaraha lagu soo bandhigay murtadiin hor leh oo lagu soo laayay deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee galgaduud dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ayaa ku farxay jabka murtadiinta la soo gaarsiiyey fagaare lagu soo bandhigayay qaar ka mid ah meedadka murtadiinta oo ay ku sugnaayeen dadka muslimiinta ayaa farxadooda wax ka weydiinay war waa kuwa halkaa yaallo ayagoo waxuu ahay baktiyey oo hoogay oo wasaqday qurunka ka soo baxaysa aad yaabto waxaa laydinka rabaa nimankan soo duulayaasha geerile ku soo duulay waxuu ahay baktigoodu dhooban yahay meel kasto maantay waxuu ahaaye kana carareen kana tegeen qaadana waayeen ilaahay ilaahay waxau idma saatan saatan bau idma ilaahay iyakoo mabda' gaala ku dhintay iyagoo darxumadan jooga ilaahay gaala baabi'iyey ee maanta saan meeshan ay u bilqan yihiin oo tixriga iyo dukaha iyo bahalaha u cunaayaan meeshaan soo dhooba ilaahay baa mahad iskale mahaddaas dhammaanteed iskaleh waxaan leenahay murtadiintan maalin walba gurguurta soo qaldaayo oo qoryaha inta u soo dhiibay yiri bangaraafaa laydin yiraa iyo bi'asaa laydin yiraa iyo gorgoraa laydin haramcadaa laydin yiraa uu leeyahay inay ka waantoobaan saan le u halaagsamaysaan haddaad soo aadaan furimaha suldaan daa'uud aadan oo ah suldaanka beesha waceysle oo ku sugnaa madasha lagu soo bandhigayay bakhtiyada murtadiinta ayaa halkaasi kelimad ka jeediyey isagoona bogaadiyey mujaahidiinta la xisaabtamaysa cadowga alxamdulilah uma alxamdulilah ilaahaygii jebiyey nimankii murtadiinta ahaa ee soo duulayaasha ahaa ee gardarada ku soo duulay deegaankeenna kusoo duula waa kuwa meelahan yaalla nimankan ku baaba'ay deegaanka geerile la yidhaahdo ku baaba'ay nimankaanu in badan baan u dignay oon u sheegnay war niman yahow gardarrada aad haysaan iyo dulmiga aad wadiin iyo shareeca dumiska aad wadiin iyo dad nabadood kusoo duushayin ka joojiya maantay xaqiiqadiyay haayaan meesha waa kuwa meeshaan ayakoo barbararay meeshaan dhooban waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid ayaa la dardaarmay dadkii ku sugnaa fagaaraha magaalada coos weyne saad og tihiin walaalayaal maalmihii ugu dambeeyey bishan awalkeeda iyo tii hore dhammaadkeeda ee waxaad og tihiin in aaggaasi waninle iyo misguwa iyo ceeldheer nimanka riddada ay diyaaradaha maraykanka ay horboodayaan meeshaas inay abaabule ay ku wadeen ayaad og tihiin natiijadana maanta waa ku warhaydaan goobta aan taagannahay waa ujeedaan goob waa laga soo bandhigayo nimankii dagaaladaas ilaahay ku baabi'iyey mujaahidiinta toogtooda iyo habaddooda ilaahay ku asiibay inay meesha yaallaan ciddii nool oo maanta fariinta iyo warka gaarayo ciddii nool maanta fariinta meeshay taagan tahay weli waxaan u leenahay nimanka ku soo haray oo safkaasi inay ilaahay tooba keenaan fursadda ay haystaan ay ku faa'iidaystaan ma ahan markii ugu horreysay ee maleeshiyaadka murtadiinta lagu laayo duleedyada degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ee galguduud mahadsan cabdiraxiim gaalada midooday ee caalamka ayaa walaac xoogan ka muujisay xiisada u dhexeysa kooxda riddada iyo dowladda xabashada etoobiya waxaa warbixinta warkan inoo sii ambaqaadaya walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabeeni kusimaha wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya gaalka lagu magacaabo james iswan ayaa muujiyey walaac xoogan oo ku saabsan xiisadda u dhexaysa kooxda riddada soomaaliya iyo xabashida etoobiya khilaafkan oo ka dhashay heshiiskii xaaraanta ahaa ee muuse biixi uu abey axmed ku siiyey qayb ka mid ah badda soomaaliyeed ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobey ayaa muujiyey welwelkiisa ku aadan xiisadda sii kordhaysa ee ka dhex taagan xukuumadaha adis ababa iyo muqdisho wuxuu ku baaqay in si deg deg ah loo helo xal nabadeed iyo mid diblomaasiyadeed isaga oo xusay muhiimadda ay leedahay wadahadalka iyo iskaashi wadahadalka iyo iskaashiga si looga fogaado ayuu yidhi xiisadda oo meel xun gaarta gaalkan u dhashay dalka maraykanka ayaa sidoo kale muujiyey walaaca uu ka qabo in khilaafkan uu saameyn ku yeesho howlgalka islaam la dagaalanka ah ee loogu yeero admis howlgalkaas oo dowladda salibiga ah ee etoobiya ay qayb weyn ka tahay waxaan ku boorinayaa etoobiya iyo soomaaliya in ay si daacadnimo leh oga qayb qaataan dadaaladan diblomaasiyadeed oo ay ka fogaadaan tallaabooyinka keeni kara in xiisaddu sii kacdo taas oo saameyn badan ku yeelan karta xasiloonnida gobolka oo ay ku jirto saamaynta suurtagalka ah ee ku saabsan kala guurka admis wararada salibiyiinta iyo dowladaha reer galbeedka ee taageeraya duulaanka islaamla dirirka ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya ayaa ka cabsi qaba in xiisadaha geeska afrika ee ka jira ay fursad weyn u noqdaan mujaahidiinta islamarkaana ay kala daadiyaan calooshood u shaqaystayaasha afrikaanta ah aad buu mahadsan rabaani kaasi ahaa kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada bakool iyo ganacsatada deegaanka ceelansaar ee kusoo gabagaboobay deegaankaasi walaalkan cabdilqani maxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya kulankan uu socday muddo saddex maalin ah islamarkaana dhexmaray ganacsatada deegaanka ceel ansaar iyo mas-uuliyiinta wilaayada ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in la horumariyo deegaanka iyo ganacsiga magaalada in la caawiyo masaakiinta garab istaagga jihaadka iyo arrimo kale oo dhowr ah gabagabada kulanka oo ay goobjoog ahaayeen nuqabada wilaayada iyo waxgaradka deegaanka ayaa ugu horeyn waxaa kelimad dardaaran ah oo dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyey waaliga wilaayada bokool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan
bulshada deegaanka eel ansaar jasakumullahu kheyran culamaaudiinka ganacsatada odayaasha dhammaan qeybaha bulshada oo shishal bedelan oo muddo saddex maalmoode kulamo gaargaar ah niin socdeen oo hadda geeka hadeerina insha allahu tacaala gebagabadii iyo towjiihaadkii guud ilaahay subxaana wa taala aan ka mahadnagaan hanu waafajiye runtii howl badan laku hadali qolo walba waliya munaasab haaya lakula hadli marka awalan may bacrey insha allahu tacaala dardaarmay wali oo laisku ogaayay qolo kastaba ee qeybaha bulshada kumida haddii ugaasida yihiin haddii ganacsatada iyo ta wali laisku ogaayay la ballan qaaday oo marka may la raacay shaqee la shal qaaday walna una qaadanay walna isan qaadateen horta in la fuliyo say laka talagalay in la fuliyo intaas kadib insha allahu tacaala dhowr qodob oo towjiihaad guuda oo dardaaran ah dadka muslimiinta meel walba iyo roogaan gaar ahaan wilaayada bokool inta hadda na dheegahay iyo inta na dheegi doonto insha allahu tacaala una dardaarmaan mayba kumid ah number kow dardargelinta waxbarashada iyo dacwada islaamiga in kor lanqaada la dardargeliyo ummadu walaha horumarka deeraas may ahaa diin ilaahay waay walbarashadaas marka inu xooga saarna haddii maadi ata iyo haddii diini ataba inu xooga saarna jazaakum allahu kheyran waxyaabaha una ka hadalnin kumid hayti waana sii taakiidiyaan insha allahu tacaala qodobka labaad oo dardaarmamayba kumid ah garab istaaga jihaadka bariga afrika insha allahu tacaala ummadun ilaahay baa ka gargaari ilaahay baan anka kaalmay ilaahay aan waafajiye inuu mujaahidiinta garab angnagadan gaar ahaan marka may dadka hadduuna la hadalhayna oo gobolkan bakoolka nool jihaadka usugaha insha allahu taala in la malaabo qodobka saddexaad dardaarmo mayba kumid ah insha allahu tacaala in laka digtoonaado dhagaraha cadowga oo runtii marka saabsan isku darka qabaa'ilka muslimiinta ee dariska ah arrintaas arrin hadda hadaristiiw dadka muslimiinta aanu ku cayigeliyaana may waxaa arrin cadowga qorshe ku lew manaa qorshe kaley qorshadaasna mayba waa in oo muslimiinta dhatiyo layska mashquuliyo madagna nasgeliyo waxyaabahaas marka siyaasa gaalada ku dambayto arintaas marka way ballana walaalayaalow halku digtoonaadoy waxyaabaha una ku digaan mayba kumid ah dadka muslimiinta ee meelkasiyo roogaan waxbarasho ku sheega ee gaalada iyo wadan gaalnimo oo qeexan oo geedlanka gabaniya dadka la barahay iyo halka la barahay walbadana koley faahfaahin ahaytan jazaakum allahu kheyran arrimaha marka oo dadka la wada gaarsiiyo oo lan sheego ummadda insha allahu tacaala qodobka shanaadana dardaarmo mayba walaalayaal daryeelka masaakiinta iyo dadka danyarta ah dadka ilahay ninka gargaaro hal tunsaruuna watursaquuna ilaa biducafaa'ikum yar rasuulka sal alay wasalam masriga iyo arsaaqda un aamahaynab ilaahay inta nin kushanahay dadka muslimiinta ee fuqarada ee danyarta ee daryaalow sidoo kale kulanka oo hadallo kookooban ay ka jeediyeen xubno ka mid ah ganacsatada ayaa waxaa gabagabadiisa kalimaad ka jeediyey malaaq muxiidiin guddoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada iyo malaaq xasan macalin dhiibaan oo ah malaaqa beesha macalin weyne anoo ka hadlaaw afka nuqabada gobolka bakool gaar ahaan milaati rooga mayba lana qobodo badan guud ahaan ayidaan dhammaantiyo mayba ka saabsan yihiin kitaabka ilaahay ay ka saabsan yihiin haddii la era darjargelinta waxbarashada iyo dacwada iyo qodobkan ka horyahay runtii diintan meelguya kulatay qofkani walbarada waladiina uutuu cilma darajaatiga ilaahay leey ini la qaadoo shay waajibow walaalaha waxyaabahan i buraarajiyey qabsoo miya ku mid yihiin haddii iskuulkii ata haddii masaajidadii ata nadaamaadkaas maanaya waftoyin hadda dare walaalka hogaamiyaay waxyaabaha ata diboorkan isku jaftay ku mid ata alxamdulilah ilaahay mahadle may ku mid ahaayeen qodobada un ayidaan guud ahaantii mardiga ay qodobada may ku mid ahaa kan garab istaaga jihaadka ka socda bariga afrika may ballaanaa muslimiinta guud ahaan qodobada untan ni kor ahay guud ahaan ayidaan waana dhagan geli doon hor aynu u hadalnay muslimiinta may ballanaa wala dantanka jarta kitaabkan ilaahay garab istaajiyo ini kitaabkan una garab surgan waanuna ka dhaqanna waanu naftanka waayna maalkana geynaa cizada in sharaftana hataa iyada ka helnayn may ballanaa kannan kitaabka ilaahay garab surgneen macdallaahi mahadaadle kadib mayn mahadnagaane walaalihii ku socday gobolka bakool waalaga sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan hogaamiyaha wafdigii niilroogi baryahan aan iska nagnagaay walbadan oo daqniin e wada tashi e horumar diimada una ku taladaani maylana jazaakum allahu khayr misaalkiin lamniin badi socodkiin iyo safarkiinna maylana ajar wiin ilaahay siin kusii jazaakum allahu khayr tii bayaanka haytay nanin la kooyay harakada niinshaantii insha allahu qaadani waana ayidni waana garab surnaan biidnillahi tabaaraka wa tacaala bayaankaas oo kow ku haytay walbarashada walbarashada diimeed isgarab istaaga jihaadka bariga afrika waxa qabashada antaasba insha allahu tacaala qaadani kulankan ayaa qayb ka noqonaya kulamo dhowr ah oo wilaayadu bilihii lasoo dhaafay ay la qaadanaysay waxgaradka beelaha muslimiinta ee dagaa wilaayada ah iyo ganacsatada maamul goboleedka shaale dirirka ee puntland ayaa ka hadlay fashilka shirkii magaalada muqdisho uga socday kooxda hurdada iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada gaal raacyada ah walaalkeen yaasir maxamed ayaa faahfaahinta warkan inoo haya wasiirka warfaafinta maamulka riddada ah ee puntland ayaa sheegay in shirkii kooxda riddada uu burburay isagoona xusay in xasan sheekh uu ka howlan yahay qalalaasa siyaasadeed maxamuud caydiid dirir oo ah wasiirka warfaafinta ee puntland ayaa isagoo ka hadlayay khudbaddii qiiludayidda ahayd ee uu ra-iisul wasaaraha kooxda riddada ku sheegay in uu weli socdo shirkii ka furnaa muqdisho ayaa sheegay in nidaamka xasan sheekh uu marayo marxalad fashil ah muuqaalka xamse ayuu ku sheegay in uu ahaa nin aad u daalan oo moraal jabsan islamarkaana uu ku daalayo waxyaabo aan dhici karin oo ku aadan isku keenidda kooxda riddada iyo maamul goboleedyada khudbaddii xalay ee ra-iisul wasaaraha wejigiisa waxaa ka muuqanaysay inuu aada u daalan yahay waxaa ka muuqanaysay in uu mooral jabsan yahay mabaadii aanu isagu shaqo ku lahayn oo maaragtay awooddeeda lahayn oo loo sheegay xitaa jegadiisa in laga takhalusayo oo jego ra-iisul wasaare aanay jiri karin buu ku daalayaa dad aanu muxuu ahaay mabaadi isugu keeno oo miday karta aanay jirin in la yidhaahdo orodoo khudbeeya waxaad tidhaha shirkii baa socda dheh keligaa intaad mikrofon tagto waxaad tidhaha shirkii waa socdaaye ma burburin shir socdaa ma jira shirkaasi beri horu burburay xasan beriguu madaxweynaha noqday markaasaa shirka wadatashiga uu burburay waayo deganaansho siyaasadeedna la gaadho xasan meesha wuu ka saaray qalaalase siyaasadeed iyo qarandumis buu keenay tiibayna ilaa iyo hadda ku socotaa xasan sheekh ayuu sheegay in uu gidaarka soo taabtay lix bilood kadibna lagu dhigi doono isagoo shirkii fashilmay ku tilmaamay kii ugu dambeeyey ay isugu yimaadaan maamulka xasan sheekh iyo maamul goboleedyada
waxaana rajaynayaa insha allah hadda gidaarkaa la soo taabtay xasan iyo mabaadidiisii kelitaliska ahayd gidaarkay soo taabatay gidaarka hadday soo taabatayna waxuu ku kasbmarin maaratay marinaayana waa sugaysaa in guntiga lagu dhigo lix bilood kadib guntiga lagu dhigo la yihahda xasanow soo bax isagaa odhan jiray maxamedow soo bax xasanow soo bax baa hadda sugaysa marka waxaan u malaynayaa inuu yahay shirkani tobnaad kii ugu dambeeyey oo noociisa inuu ahaan doonaan malaynayaa waayo dee gidaarkii wuu gaadhay meel kale oo looga gudbo derbigii baa soo celiyey meel kale looga gudbo ma jirto
mar uu soo hadal qaaday kabixitaankii maamulka la baxay jubbaland ee shirkii fashilmay ayuu sheegay in uu ku saxnaatay laabadaasi
axmed madoobe meesha uu ka abbaaray waxaan qabaa inay horta meel fiican tahay meesha ku abbaaray waayo qofka ugu horreeya la dili lahaa waa isaga horta doqon maaha waayo mindidii aan kugu dili lahaa ee gacantaada ku jirta ii dhib aan kugu dhuftay ninka lagu yidhi hadduu diiday horta doqon maaha waxaan qabaa inuu abbaaray waayo qofka koowaad ee dastuurkiisa laga qaadayo ee dabeedna la leeyahay maaragtay qoorta soo dhiibo aan kuu taliye waa isaga weeyaan mujaxireedkiisii baa dhammaaday inuu doorasho qabsaduu doonayey muddo kororsi sanadaan ku siinayaa waa qofka koowaad la birayn lahaa buu ahaa horta meel fiican buu ka qabtay hadalkaani ka soo yeeray maamulka riddada ah ee puntland ayaa ku soo aadaya iyadoo maamulkaasi uusan ka qaybgelin shirkii maamul goboleedyada iyo kooxda riddada ee magaalada muqdisho kaasi oo haatan maraya marxalad fashil ah mahadsanid yaasir conayre baahsan ayaa ka jirta dalka kenya taasi oo saameyn xoogan ku yeelatay boqolaal kun ruux oo kenyati ah sidoo warkan ku faahfaahinay walaalkeen nuur cali warsame abuusheeba ugu yaraan hal milyan oo qof oo ku nool kenya ayaa la daala dhacaya cunyari waana sida ay sheegeen hay-adaha musiibooyinka waddankaasi maamulka abaaraha ee marka magaciisa lasoo gaabay loo yaqaano nadma ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in dadka cunugyarada wajahaya ay ku nool yihiin labaatan iyo saddex maamul oo ka mid ah afartan iyo toddobada dowlad deegaan ee waddanka kenya uu ka kooban yahay nadma waxay intaasi ku dartay in caruur ay da-dooda u dhexayso lix ilaa ay konton iyo sagaal bilood ay nafaqadaro wajahayaan islamarkaana ay u baahan yihiin daweyn iyo gargaar degdeg ah caruurta nafaqadarada u baahan ayay tiradoodu tahay toddoba boqol iyo lixdan kun afar boqol siddeetan iyo siddeed halka tirada haweenka ee uurka ah ama carruurta nuujinaya ee dhibaatadan haysato ay tahay boqol toban iyo laba kun afar boqol iyo kow qof bishii toddobaad ee sanadkan hay-adda waxa loogu yeero cunnada iyo beeraha ee adduunka ee faw iyo urur goboleedka igad ayaa warbixin ay soo saareen waxay ku sheegeen in tirada dadka u baahan caawinaadda dhanka cunnada ah ee geeska afrika ay gaarayso lixdan iyo lix dhibic toddoba milyan aad buu mahadsan walaalkan abuusheebaayo kaasi ahaa warkii subaxnimadanaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu